alxamdu lilaahi rabi alcaalamiin wsala allahu calaa muxammadin wacalaa aali muxamed xadiidka shan boqol iyo sagaal iyo siddeetan wa can ummi caiyata ummi caiya waxaa laga soo wariyey radia allahu canha ilahay ru alliha ka noqdee qaalat inay tihi akhada calaynaa wuxuu naga qaaday korkayaga rasuululahi sala allahu aleyh wasalam rasuulkii ilaahay yacni markaa cahdi wuxuu nagaga qaaday iyo ballan allaa nanuuxa inaanaan wax baroor la yidhaahda la iman baroor wax la yidhaahdo inaanaan la iman ayuu naga qaaday muttafaqun calayhi waa la isku waafaqsan yahay bukhaari iyo muslim baa labaduba markaa xadiidka soo wariyeen xadiidka shan boqol iyo sagaashan wa can cumara cumar ibnu khadaab waxaa laga soo wariyey radia allahu canhu ilahi raalliha ka noqday can nabiyi sala allahu aleyh wasalam cumarna uu nebiga ka soo warinaya qaala inuu yidhi almayitu maydka yucadabu fii qabrihi xabaashiisa gudaheedaa lagu cadaabaa bimaa niixa calayhi ay binniyaaxati calayhi baroorta loo baroortay daraaddeed ayaa xabaashiisa gudaheeda loogu cadaaba muttafaqun calayhi waa la isku waafaqsanyay bukhaari iyo muslim baa labaduba soo wariyey xadiidka shan boqol iyo koob iyo sagaashan walahumaa bukhaari iyo muslim waxaa u sugnaaday naxwuhu xadiidka mid shabaha oo can ilmugiirati bni shucba mugiiro oo markaa yani laga soo warinayo yani ina shucba ah yani laga soo warinayo kaasina waxa weeye isaguna waxa uu yahay mid yani markaa isaguna yani markaa saxiixoo bukhaari iyo muslim soo wariyeen xadiidka shan boqol iyo laba iyo sagaashan wa can anasin anas ibnu maalik waxaa laga soo wariyey radia allahu canhu ilaahay raalliha ka noqdee qaala inuu yidhi shahidtu shahidtu waxaan xaadiray bintan ay dafna bintin baan markaa xaadiray inan aaskeed baan xaadiray inantaasoo linabiyi sala allahu aleyh wasalam u sugnaatay oo nebigu uu markaa yacni ubadkiisii ka mid ahayd oo tudfanu la aasaayo wa rasuulullaahi sala allahu aleyh wasalam rasuulka ilaahayna jaalisun uu fadhiyo cinda alqabri xabaasha agteeda uu fadhiyo fa ra'aytu waxaan arkay caynayhi labadiisii indhoodoo tadmacaani ilmaynaayaan arkay labadii indhoodoo ilmaynaaya ayaan arko uu nebigu markaa yacni ilma ka soo daadanayso rawaahu lbukhaariyu bukhaari baa saxiixiisa ku soo wariyey axaadiistanna waxaa loo cuskanayaa baroorta waxa la yidhaahdiyo xukunkeeda iyo waxa baroor noqonaya iyo waxaan baroor noqonaynin baroorta waxaa la yidhaahdo in la baroorto oo markaa loo baroorto markaa meydka waa midaan bannaanayn baroortuna waxa weeye waa qaylinta la qayliyo iyo marka waxa weeye maryaha markaa yacni isgaraaca la isgaraacayo iyo jeexjeexa maryaha la jeexjeexayo xaalo jazaca oo argagax oo lala qaylinayo in markaa la muujiyo taasaa markaa la yidhaahdaa maxaasintii meydkana markaa la tirinayo oo laleeyahay kanuu ahaa iyo sidan buu ahaa iyo caynkan buu ahaa wanaagyaalkii maydka iyo sharaftiisiina la tirinayo oo la sheeg sheegayo ama markaa la odhanayo waxay hoognaya iyo ba'naya iyo wax la mida marka isagaa la odhanayo yacni markaa sidaas oo kale taasaa waxaa la yidhahda baroor waa macruuf marka baroorta waxaa la yidhaahdaa waa xaaraan oo ma bannaana bal e waxay ka mid tahay min kabaa'iri dunuub dembiyada kuwooda waaweyn bay ka mid tahay dembiyada kuwooda waaweyn ayay ka mid tahay waxaana ku soo aroortay axaadiis markaa tilmaamaysa inay kabiirataho dembi aad iyo aad u weyn inay tahay baroortu axaadiis sheegaysaana waa ku soo aroortay axaadiista baroorta markaa yacni kabaa'iru dunuub inay tahay ka warramaysa waxaa ka mid a xadiiska waxa weeye nabigu sala allahu alayh wasalam uhi isnataani fi nnaasi humaa bihim kufrun adacnu fi nnasabi wanniyaaxatu cala almeyt laba shay oo dadka ku sugan labadaa shay gaalnimaa ku jirta buu yidhi nebigu sala allahu alayh wasalam labadaa shay waxa weeye waa in markaa maydka in loo baroorto iyo nasabka in la tacniyaa oo la duraa yacni waxay tahay labaduba marka waxay ka mid tahay yacni kufri baa sharcigu ku magacaabay yacni kufri dembi uu sharcigu kufri ku magacaabayna waa dembi kabiira ah oo dembi weyn weeye wax yasiran ma aha wuxuu sharcigu kufri ku magacaabay marka waxa weeye taas yada abaa marka laga qaadanayaa inay min kabaa'iri dunuub ka mid tahay oo muxaram ay tahay sidaas yadaa ayay laga qaadanaya waata kale nebigu sala allahu aleyh wasalam waa dayriyey oo qofka markaa baroorto waxau ihi laysa mina man latama alkhuduud wa shaqa aljuyuub wa dacaa bidacwa aljaahiliya waxauu yidhi nebigu sala allahu aleyh wasalam nagama mid ahaa qofkii waxa weeye dhabannada markaa tume ee garaaca ee markaa maryaha jeexjeexa ee markaa yeedhmadii markaa jaahiligu waxay u yeedhan jireen waa sayidaah waa jabalaah kii buurta ahaayow kii sayidka ahaayow yacni iyo waxyaalaha la midka ah yacni waa yacni markaa umuuraha in lagu hadlaa waxa weeye cidda markaa ku hadashaa nagama mid aha sidaasaa nebigu sala allahu calayhi wasalam marka uu yidhi waxaana soo arooray naar in loogu goodiyayo qofka baroorta ayaa markaa soo aroortao nebigu sala allahu calayh wasalam waxa uu sheegay annaaixatu idaa lam tatub gabadha markaa barooranaysaa haddii aynay ka toobad keenin waxaa loo geliyaa maalinta markaa qiyaame diric cadho ah iyo mare waxa weeye daamur ah oo daamur dhalaashan daamurku hadduu dhalaashan yahay aad iyo aad buu u kululayahy qofkana weliba ka fuqi maayo markaa kaas baa loo geliyaa diric cadho ah iyo waxa weeye waxaa loo geliyaa yacni markaa daamur waxa weeye dhalaashano kulul ayaa loo geliyaa sidaasna waxaa ku soo arooray xadiis saxiixa ayaa ku soo arooray marka sidaas aawoodee min kabaa'ir dunuub bay ka mid tahay waayo dembi lagu magacaabay kufri dembi sakiira a ma aha yacni waxa weeye kufrigu asqarba ha ahaado laakiin sakiiro dembigaasi noqon maayane kabiiru noqonaya dembi markaa yacni ciqaab iyo naar loogu goodiyey qofka sameeyaana sakiiro noqon maayaane kabiiruu noqonaya marka min kabaa'ir dunuub bay ka mid tahay yacni waxa weeye baroorta maydka loo baroortaa dembiyada kuwooda waaweyn ayay ka mid tahay oo waxa weeye mid markaa bannaan ma ahe waa mid muxarama oo fisqiya oo markaa dembiyada kuwooda waaweyn ka mida weeye qofka markaa dhegaysanaya la joogaana waxa weeye haddii aanu ka reebin de waa la mid haddaanu ka reebin waa la mid oo waxa weeye alraadi waalfaacilu sawaa bay qaacidadu tidhaahdaa ka ka raallida iyo ka samaynaya waa isku mid weeye falaa taqcudu bacda adikra waxaa markaa laynoo sheegay inaan markaa dib loola fadhiisan ciddii markaa yacni istihzaaga iyo samaynaysay munkaraadka kalena waa la mid munkaraadka kalena waa la mid oo waxa weeye qofkii markaa haddaan laga reebin oo layskala joogo dee waxa weeye markaa macsidii waa yacni lagama reebin marka waa lala wadaagayaa qofkiina waa ka tegi karaya inuu ka reebo u diidana waa awoodi karaya marka waxa weeye calaa kulli xaal min kabaa'ir dunuub inay ka mid tahay oo muxaram tahay ayaa laga qaadanaya sabirkii ilaahay waajibiyey baynay ka hor imanaysaa waxaynay koobsanaysaa waxa weeye ilaahay qadarkiisii iyo qadaagiisii in markaa loo cadhoonayo ayaa markaa keensanaysaa waxay keensanaysaa jazac iyo argagax in la muujinayo sabirkii ilaahay waajibiyey in laga tegaayo umuuraha noocaas oo dhan bay marka isagaa koobsanaysaa sidaas aawadeed yacni baroorta waxaa la yidhaahdaa mid bannaan ma aha ciddii barooranaysana waxa weeye waxa waajiba in laga reebo oo loo diido baroortaas ayaa waajibku marka uu yahay waajibku sidaas iyada ah ayuu marka uu yahay sabirkana waxaa ku sugan ajar fara badan ayaa ku sugan ajar fara badan baa sabirka ku jira sabirka markaysa waxaa yacni ajarka badani ku jiraana ma aha sabir sabir taag waa sabirka la yidhaahdo oo qofku markuu waxa weeye baroorto ee uu si kasta yeelo ee waxba u soo noqon waayaan inuu yidhahdo haddaan iska samraya waa sabir taag waa sabirka caynkaasi ka fadliga le ma aha laakiin waxa weeye sabirka fadliga le waxa weeyaan marka ugu horraysee musiibadu kugu dhacdo adkaysiga aad la timaadee naftaadii aad markaa yacni xakamayso yacni taasaa waxaa la yidhaahdaa yacni sabirka maxmuudkaee sharcigu ammaanay taa weeye inama asabru cinda asadmati aluulaa nebigu sala allahu alayh wasalam wuxuu soo maray gabadh markaa xabaal dul joogta ayuu soo maroo ka dul barooranaysa markaasaa nebigu sala allahu alayh wasalam markuu gabadhii markaa u arkay ee xabaasha ka dul barooranaysay ayuu yidhi sabir buu ku yidhi markaasay tidhi iga tag bay tidhi waxa igu dhacay kuguma dhicine orodoo iga tag inuu rasuulka ilaahay yahayna may garanaynin markii dambaa loo sheego markaasaa la yidhi yacni ruuxii aad sidii ku tidhi waxau ahaa rasuulkiibuu ahaa markaasay ka daba timiyo oo markaa gurigiisiibay timiyo markaasay dabeedna cid gaada oo guriga markaa albaabkiisa taagan oo gaadhana markaasay ka weyday oo waxa weeye nebigu sala allahu alay wasalam cid gaadha ma lahay sida boqorradu gaadharhka u leeyihiin iyo cid waxa weeye markaa ilaalisa siday u leeyihiin nebiga sala allahu alay wasalam cidima ilaalin jirin ilaahay baa ballan qaaday marka wallahu yacsimuka min annaas ilaahay baa dadka kaa dhowraya oo kaa ilaalinaya marka waxa weeye cidina ma ilaalin jirin allaahum baa ilaalin jire dad ma ilaalin jirin marka waxa weeye markii dambaa nebigii sala allahu alayh wasalam ayay waxay ku tidhi kuma garanayn bay markaa ku tidhi waxayna tidhi hadda ayaan sabraya markaa nebigu wuxuu ugu jawaabay sabirku waa marka ugu horraysa musiibada kugu dhacdo yacni hadda sabirkaad sabirto bimacnaa waxa weeye ajar badan ku heli maysid waxa weeye inama sabru sabirka fadliga leh ee ajarka lagu helayaaye maxmuudkaahi waa cinda sadmati aluulaa marka ugu horraysa musiibadu kugu dhacdo markaa weeye sidaas yada ah ayaa xadiidkaasina markaa uu tilmaamay waata kale baroortu waxay soo celinaysaa ma jirto qofkii isagunbaa isluraya oo naftiisi dhibaataynaya darar baana ugu sugan qayladan iyo baroortan iyo waxaanuu samaynayo dembi baanu ka kororhsanayaa weliba maydkiina dee uguma soo noqonayo oo wax ugu soo kordhayaa ma jiro marka caqliga laftiisu ma keensanayo dee in waxa weye waxba la baroorto waana markaa yacni dadku waa dee wada dhimanaya yacni waxaana markaa yacni qofku inuu xasuusto ay tahay marka cid kastoo agtiisa ku weyne ay ka dhimato waa inuu xasuustaa uu yidhaha ilaahay nebigiisiiba dhimay nebi maxamedba dhimay waayo nebigu wuxuu liyucazi lmuslimuuna masaa'ibahum bi ha ugu tacsiyadeeyaan muslimiintu musiibooyinka iyaga ku dhacaysa musiibada aniga ku dhacaysa ha ugu tacsiyadeeyaan oo musiibada marka aniga igu dhacaysa buu leeyahay nebigu sala allahu alayh wasalam oo dhimashadaan dhimanayaa ruux kale oo dhintayba waa ka weynaansha badan tahay marka waxa weeye haddaad ogaato nebi maxamedba inuu dhintay waxa weeye taasi waxaad isku samiirsiiso waa tahay waxaad isku samiirsiiso waa tahay oo qof haddii adduunyada loo daynayo nebi maxamed baa loo dayn lahaa mar haddii loo dayn waayey dee ciddii kale oo dhanna waxaweye inay dhimataa way marka uga awlaysan tahay sidaas iyada ah weeye xadiidkaana albani waa quweeye oo waa taxsiiniye marka waxa weeye calaa kulli xaal sidaas iyada ah ayay tahay haddaba waxa isweydiin leh baroorta sharcigu xaaraantinimeeyey iyo marka waxa weeye baroor la-aanta maxaa lagu kala garanaya haddaba xadiidka ugu dambeeyaa mas'aladaana markaa caddaynaya oo nebigu sala allahu alayh wasalam yacni ilmadii waa ka soo dareertay marka ilmadaad soo dareeraysaa haddii aan wax kale raacin oo cod iyo qayle iyo waxba kale aynan raacin iyo maryo jeexjeex iyo inaynay baroortii la diidayay ahayn ee iyadu wanaagsan tahay baa laga qaadanaya inay iyadu wanaagsan tahay ayaa laga qaadanaya sidaas aawadeed ayaa nebiga sala allahu alayh wasalam waa ooyey markaa nebigu sala allahu alayh wasalam markii waxa ubadkiisa qaarkood ay dhinteen inankiisii ibraahim markuu dhintay hablihiisii qaarkood markay dhinteen yacni waxa weeye nebigu sala allahu alayh wasalam waa ooyey marka ooyintaa uu ooyey ilmadaa ka soo daadatee nebigu ma qaylin maryana ma jeexjeexin isma garaacin yacni waxa weeye wax markaa kale lama iman inuu xataa ooyayo lama dareemayn ruuxuu wejigiisa arka mooyaane ruux kale ma dareemaynin in nebiga sala allahu alayh wasalam uu ooyayo taasina wax dhibaataa ma leh nebiguna waxau yihi sala allahu alayh wasalam ina alcayna tadmac waalqalba yaxzan walaa naqulu ilaa maa yurdi rabba yacni waxa uu yidhi ishu waa ilmaynaysa qalbiguna waa murugoonaya wax allah ka raalli yahay mooye wax kalena odhan mayno bimacnaa waxa weeye hoognaye iyo ba'naye iyo marka waxa weeye sayid buu ahaa iyo kanuu ahaa iyo caynkan buu ahaa waxaa ku hadli mayno marka qadarkaasina inay bannaan tahay oo ay tahay raxmad qofka ku abuuran yacni inay tahay bay markaa ku tilmaamaysa waana sida markaa ugu fiican in waxa weeye qofkii raxmaddii iyo sabirkii yacni labadaba inuu kulmiyo sida ugu fiican markaa weeye wadaad baa loo sheegay marka isagaa suufiyo layidhi inankaagii waa dhintay oo markaasuu dabeedna qosol ka dhacay baa layidhi oo markaa waa qoslay markaasaa maxaad la qoslaysaa geeri baabaa lagu sheegay dee wuxuu yidhi markaa qadarka ilaahay baan ku raalli noqonaya sida ilaahay qadaray ayaan ku raalli noqonayaa waxaana ku qoslayaa dee fadliga marka isagaa ku sugan yacni sabirka la sabro ajarkaan ka helayo weeye waxaan ku qoslayaa buuri yacni masalada noocaasana ishkaal baa lagu keeno waxay tahay yacni waxa weeye arrinkaa uu sheegay siday markaa u tahay markaa mid iyadu fadli badan iyadoo nebigu sala allahu alayh wasalam markii ubadkiisu ay dhimanayeen aanu qosline uu ooyey a marka taasna culamada qaarkood waa ka jawaabeen oo waxay markaa yidhahdeen sida ibnu taymiyaba uu ka soo naqlinayo ibnulqayim soo rarayo waxa markaa uu ay yidhaahdeen oo uu sheikhaasi tilmaamay waxa uu yihi markaa sheikha ama wadaadka waxaweye yacni qalbigiisiibaa cidhiirtoomay oo inuu waxa weeye yacni xasankii iyo murugadii iyo raalli ahaanshii qadarka ilaahay lagu raalli noqonayo iyo sabirkii la sabrayey intii baa qalbigii wada qaadi waayey dabeedna markaysaga xasankii waa meesha waa ka saaray iyo murugadii qalbigiisibaa wada qaadi waayo waasic u noqon waayo intaas inuu mar wada kulmiyo laakiin qalbigii nebigu waasic uu noqday inuu intaa wada qaado ayuu waasic u noqday oo markaa sida uu nebigu sameeyey baa khayrulhadyi ah oo ugu fiican ee sida wadaadka markaa suufigii sameeyey oo ah musiibadii markaa inuu ku qoslay oo ku farxay e aanu waxbaba murugoon taasi markaysaa waxaa markaa ma fiicnee sida ka fiicnaanshaha badan ee ka fadliga badane waa sida nebigu sameeyey sala allahu alayh wasalam marka qofku musiibadu ku dhacdana waa inuu yidhahdaa inna lilahi wa inna ilayhi raajicuun waa inuu sidaas yidhahdaa inna lilahi wa inna ilayhi raajicuun waayo mu'miniinta waa lagu ammaanay aladiina idaa asaabathum musiibatun qaaluu inna lilahi wa inna ilayhi raajicuun waa inuu sidaas yidhahdaa waana inuu ilaahay markaa ciwad weydiistaa u yidhahda allahuma ajurnii fii musiibatii wakhluf lii khayran minha yacni waxa weeye ilaahuw musiibadayda iga ajar sii wax ka wanaagsanna iigu bedel wax ka wanaagsanna iigu bedel sidaas iyada ah waa inuu markaa yidhaahdaa yacni ummu salama waati tidhi markii ninkaygii abuu salama uu dhintay xadiiskaasaa nebiga ka maqlay baan ku camal falo markii hore waxaan is oo cidda ka fadliga badan ee ka khayrka badan ee aad abuu salama helaysaa waayo dabeedna xadiiskaan marka isagaa iskaga camal falo waan iska idhi inna lilahi wa inna ilayhi raajicuun allahuma ajurnii fii musiibatii wakhluf lii khayran minha markaasaa waxa weeye ilaahayba wuxuu iigu bedelay abuu salama oo markaysaga ninkaygii la odhan jiray waxuu ilaahay igu bedelay bay tidhi yacni nebi maxamed buu iigu bedelay oo waxay ka mid noqotay afooyinkii nebiga sala allahu alayh wasalam bay ka mid noqotay waa waxa inay filanaynin weeye marka sidaas yada ana waa inuu qofku markaa yidhaahdaa oo waxa weeye uu la yimaadaa xadiiska waxa weeye bima niixa calayhi maadu waa masdariyo yani ay bisababi nawxi calayhi yani marka waxa weeye baroorta yacni loo barooranayo daraaddeed ayaa lagu cadaabaya marka cadaabkan la cadaabaya ishkaal baa la keeno ishkaalka la keenay waxay tahay qofka sidee loogu cadaabayaa dembi aanu isagu samaynin sawtigii ilaahay uu yidhi walaa taziru waasiratun wisra ukhraa yacni qof waxa weeye dembowsani qof kale dembigii markaa loo qaban maayo oo ma xambaarayo marka sidee loogu cadaabayaa waxaanu shaqo ku lahaynoo yacni markaa baroor markaa la baroortay oo yacni markaa dadkii ay baroorteen oo isagu aanu shaqo kulahayn sidee loogu cadaabaya taas culammadu waa ka jawaabeen oo siyaalahay uga jawaabeen waxaa ka mid a inay yidhaahdeen waa qofkii markaa isagu amray ama sabab ku lahaa weeye ruuxa markaa waxa weeye loo yacni lagu cadaabaya oo dadka qaarkood baa waxay odhan jireen markaan yacni dhinto ii baroorta ayay odhan jireen yacni waxa weeye idaa midtu fanciinii bima ana ahluhu calayhi yacni waxa uu yidhi marka waxa weeye haddii aan dhinto waxaad markaa iigu baroorataa waxaan u ehelka ahay yacni iigu barooro sidaas yada ah ayaa markaa nin baa ku dardaarmay oo yidhi marka waxa weeye dadkii jaahiliga ahaa ee gaalada ahaa waxay odhan jireen ha lay baroorto oo in nin weyni dhintay ha la dareemo yacni markaan dhinto sidaasay odhan jireen marka kuwaa ku dardaarmaya weeye kuwa lagu cadaabaya sababta ay ku dardaarmeenee dembiga ay la yimaadeen daraaddeed waxaa kaloo la yidhi ruuxii markaa ogaa inay ehelkiisa iyo dadkiisu ay u barooran doonaan ee aan ka dardaarmin ee aan ka dardaarmin odhan hay barooranina hooy iminkaba ma ogtihiin hay barooranina cid ii baroorataa yaanay jirin aan sidaa odhanoo ka dardaarmin lafteedu sabab bay ku leedahayoo dee waxa weeye markaa xumaantii bayna iyadoo dhacaysa ay og yihiin inay dhici doonto baynay u diidin markaa kaa weeye cidda lagu cadaabayaana waa layidhi labadaa qayboodba waa soo gelaya qowl kale oo saddexaad waxa uu leeyahay yacni markaa cadaabka iyo ciqaabkaa kala duwan cadaabku yacni waa markaa waxa uu yahay isagu caam ciqaabkuna waa khaas ciqaabku wuxuu la yimaadaa uun yacni markaa dembi sababtii uu ku yimaadaa cadaabku laakiin wuxuu noqon karaa markaa ta'allum xoogaa mashaqi qofka markaysa wax markaa yacni haleelaysa yacni walow ciqaabba yaanu ahaan dembi uu la yimin ayaanu ahayn assafaru qidcatu min alcadaab yacni safarku waa markaa qayb cadaaba baa la yidhi yacni muxuu cadaab ku noqday qofkii wuxuu diidayaa cuntadiisi iyo sharaabkiisi oo si fiican waxna u cuni maayo waxna u cabbi maayo marka waxa weeye cadaabka waxaa looga jeedaa ta'allum uu qofka xoogaa yacni markaa dhibsanayo oo ka xanuunsanayo yacni baroortaa wejigaa dambaana markaysaa markaa yacni culamada qaarkood ay arjaxeen oo sheikhulislaam ibnu taymiya siday arjaxeen sidaas yadaa weeye culamo uga horrayso sidaa ku tagtayna waa jirtay oo ra'yiga noocaasa markaysagaa ku tagtay adigu calaa kulli xaal malaa'igii markaa inay u timaadana xadiis ku soo arooday waa jira marka waxa weeye calaa kulli xaal hadduu sabab ku leeyahay isagu ama uu amray waadix weeye in lagu cadaabayo sabab buu ku leeyahay haddii waxa weeye kale ta'allumka yacni markaa uu ka xoogaa ka xanuunsanayo oo dhibsanayo ayaa looga jeeda yacni ta'allumka uu xoogaa dhibsanayo ee uu ka xanuunsanayo ayaa markaa looga jeeda qofkuna waxa markaysaga aanu raallida ka ahayn xoogaa waa dhibsadaayo waa ka xanuunsadaa xanuunsiga uu ka xanuunsanayo ayaa la tilmaamaya maydka waa lagu cadaabaya caaisha waxaa laga soo naqliyey inay tidhi nebigu ma odhan maydka waxa lagu cadaabaa baroorta loo baroortay sidaas iyada a ma odhan waxa weeye yani markaa sidaa inay ku inkirtay cabdilaahi bni cumar ayaa laga soo naqliyey oo ay tidhi cabdilaahi bni cumar waa ismoodsiiyey ha yeeshee cabdilaahi bni cumar xadiiska lama gaar noqon aabbihii cumar baa la wariyey sida marka yani kitaabka inoogu taalla mugiiraa la wariyey saxaabo markaa mutacadid oo dhowraa la wariyey marka caaisha inkaarka ay inkirayso ay leedahay nebigu ma odhan almayitu yucadabu fii qabrihi bima niixa calayhi inkaarkaasi waa hayru saxiix yani waxa weeye walmuwahimu huwa alwaahimu waa nooca la yidhahdo kale oo ka yani inuu wahmi iyo yani markaa ilowshiyo wax ku xukumaya ama qalad wax ku xukumaya isagaa qaldan nooca la yidhaahdo kale weeye marka sidaas aawadee calaa kulli xaal nebigu waa yidhi sala allahu alayh wasalam tafaasiirteedana ilaa shan tafsiir oo kala duwan ayaa lagu fasiray kuwa aynu sheegnay baana ka mid a marka khulaasadiisuna waxay tahay hadduu qofku sabab ku leeyahay ama uu amrayna waa lagu ciqaabaayoo dembigaa uu la yimi baa lagu ciqaabaa haddii aanu wax sababa ku lahaynna waxa weeye xoogaa waa ka xanuunsadaayo waa dhibsadaayo damiirkiisaa dhibsanaya ayaa looga jeeda sidaas iyada abaa markaa lagu xambaarayaa oo marka waxaweye adilada markaa lagu jamcinaya masaladii ku saabsanayd markaa shaddu rixaal ilaa ziyaarati lqubuurna waxaan markaa baraarujinayaa tacabud waa haddii markaa yani loo yani markaa sadcaalayo ayay ku saabsan tahay tacabud iyo cibaado iyo fadli markaa haddii laga doonayo noocaas ayay ku saabsan tahay ama tijaaro iyo safar mubaaxa iyo marka umuuraha noocaas ah iyadu markaysagaa baabkama soo gudagelayso waayo makaan mucayan oo loo qastiyey ma jirte yani maslaxad guurguurayso marba meeshii loogu sheego qofku uu ku qabanayo weeye haddii cilmi uu doonanayo tahay hadday tijaaro tahay hadday waxa weeye marka umuuraha noocaasi dee ma soo gudagelayaan xadiiska xajkuna de waxa weeye marka kacbadii baa markaysagaa loo yani loo sadcaalaya kacbadii saddexdii lasoo reebuu markaysagaa ka mid yahay marka sidaasaan baabkaasina aynay ishkaal yani ulahayn xadiiska shan boqol iyo saddex iyo sagaashan waa can jaabirin radia allahu canhu jaabir waxaa laga soo wariyey ilaa ralli a ka noqday ana nabiya sala allahu alayh wasalama qaal nabigu inuu yidhi laa tadfinuu mawtaakum bileyl laa tadfinuu ha aasina mawtaakum kuwiina dhintay bileyli habeenkii ha aasina ilaa an tudaruu in laydiin dhibaato geliyo ha ka maarmi weydaan mooyaane habeen ha aasina tadaruu haddii loo dabdiyo waxay noqonaysaa inaa u dhibaato gashaan oo bimacnaa aad iyo aada ugu baahataan in habeenka aastaan mooyaane habeen ha aasina tudaruuna laydiin dhibaato geliyay noqonaysaa waa isla macne akhrajahu ibnu maaja ibnu maaja baa sunankiisa ku soo wariyay wa asluhu xadiidkii asalkiisuna fii muslimin muslim buu ku sugan yahay laakiin qaal ha yeeshee waxa uu yidhi oo riwaayada muslima ay markaa odhanaysaa zajara an yuqbara alrajulu billeyli oo riwaayada muslim waxay odhanaysaa zajara nebigu sala allahu alayh wasalam waxa uu reebay an yuqbara arajulu nin markaa in la aaso bileyli habeenkii in la aaso xataa yusallaa calayhi ilama iyo lagu tukado in la aaso habeenkii ayuu markaa diiday ilaa lagaga tukanayo ilaa an yadara insaanun ilaa dalik inuu markaa qof sidaa u dhibaato galo oo bimacnaa aad yani ugu baahdo mooyaane in habeen markaa yani la aaso ayuu markaa diiday xaakimna sidaa uu ibnu maaja usoo wariyey lafteeda ayuu usoo wariyey xadiidku waa xadiis saxiixa weeye waxaana ku filan asalkiisa oo yacni ku sugan marka saxiixa nahyiga marka ayaa marka midna sariix ah midna waxa weeye aan sariix ahayn intaasunbay ku kala duwan yihiine sida kale uguma kala duwana sida kale waa isugu mid riwaayada marka ibnu maajahna waxa markaa saxiixiyey sheekh albani ayaa saxiixiyey axkaamuljanaaiskiiyo saxiix ibnu maajah waa ku saxiixiyey laakiin calaa kulli xaal waxaa la macnaa riwaayada markaa muslim saxiixa ku soo wariyey waayo zajrigu waxa uu yahay waa nahyi nahyi weeyaan marka waa siiqooyinka ku tusinaysaa oo faa'iidaynaysaa waxa siiqada nahyiga ee asalkii ay faa'iidaynayso xadiiskanna waxa uu tilmaamayaa in habeenkii aan markaa la aasin waxba in laga maarmi waayo mooyaane sabab baanu xadiisku lahaa sababtu lahaana waxay ahayd nabiga sala allahu alayh wasalam qof baa loo sheegay yacni habeen la aasay oo kafan yaroo aan ku fillayn oo jidhkiisa wada gaadhayn in lagu kanfay inta si deg dega lagu aasay ayaa kafan yaroo jidhkiisa aan wada gaadhaynin ayaa lagu kanfay markaasuu nebigu sala allahu alayhi wasalam yacni marka uu yidhi hadduu markaa xadkiin yacni markaa uu aasayo walaalkii falyuxasin kafanahu kafantiisa ha wanaajiyo waynu soo marra isla xadiiskaasu marka uu ku jiraa inuu nebigu sala allahu alayh wasalam nahiyey oo reebay in markaa habeenkii markaa in qofka la aaso ilaa lagu tukado in la aaso ayuu markaa nahiyey yacni xaal walbana markaysagaa iyadoo markaa loo dhammeeyo salaadiisa iyo kafantiisa iyadoo loo dhammeeyo mooyaane si kale in loo aasaa waa mamnuuc ha yeeshee waxaa habeenkii loo soo gaar yeelay habeenkii loo filaan bay u tahay inaan xuquuqdiisii loo wada wafaynin ayay markaa loo filaan u tahay sidaas aawadeed baa nahyigii yacni markaa loo soo gaar yeelay habeenka loogu gaar yeelay ilaa marka an yadara insaanun ilaa dalik riwaayada muslim ama riwaayada kale ilaa an tudaruu ama tadaruu in laydin dhibaato geliyo mooyaane waxay faa'iidaynaysaa haddii waxa weeye laga maarmi waayo in la aasi karo laakiin ay waajib tahay markaa xaqiisa in loo dhammaystiro waxyaalaha u waajibay in loo dhammaystiro inay waajib tahay waana saas iyadaa markaa weeyaan wuxuu kaloo xadiiskani khuseeyaa israacii iyo dedejintii maydka la dedejinayay asracu biljanaaza nebigu sala allahu alayh wasalam uhi maydka markaa dedejiya axaadiis kalena ay ku soo aroortay ma habboona qof muslima yacni markaa maydkiisa ama bakhtigiisa in markaa lagu xabiso ehelkiisa dhexdiisa in loo daayaa ma habboona waxa uu nebigu yidhaahdo sala allahu alayh wasalam laa yambagiina waxay markaa tahay wax markaa yacni aan markaa yacni bannaanayn baa loo isticmaalaa waxaan markaa bannaanayn ayaa markaa loo isticmaalaa oo nebigu sala allahu alayh wasalam waa kii markaa yidhi markii xariirtii ama dahabkii labada mid buu ahaa laa yanbagii hada lilmuttaqiin kani muttaqiinta markaa uma habboona bimacnaa uma bannaana ayuu uga jeeday yani markaa uma bannaana ayuu uga jeeday marka waxa weeye calaa kulli xaal yani xadiiska dedejinta maydka la dedejinayo tilmaamayana waynu soo marray waana inagii nidhi laba xaalba waa yani markaa in la dedejiyo weeye waa mida diyaarinta la diyaarinayo waa in la dedejiyo waa midda labaade marka la qaado iyadana waa in lala degdego iyadana waa in lala degdego marka waxa weeye calaa kulli xaal culammadu taa waxay ka reebeen diyaarinta dedejinta la dedejinayo waxaa laga reebay haddii maydka marka ay suurtoobi karto in laga shakisan yahay yani markaa dhimashadiisa amaba markaa yani maydku dhimashadu ay kediso ahayd yani xaalka noocaas oo kale ah waa in markaa la hubsadaa inuu markaa dhintay iyo in kale waa in la hubsadaa oo la yara daayaa waa in la hubsadaa oo la yara daayaa haddii dhimashadu ama ay kediso ahayd ama marka ay dhici karto ixtimaal oo kale uu geli karo dhimashadiisa waa in markaa iyada la yara daayaa oo markaa la hubsadaa inuu dhintay iyo in kale xadiidka shan boqol iyo afar iyo sagaashan waa can cabdillaahi ibni jacfarin radia allaahu canhuma cabdillaahi ibni jacfar waxaa laga soo wariyey isagii aabbihiiba ilaa ralliha ka noqday qaala inuu yidhi lammaa jaa'a goortii uu yimi nacyu jacfarin jacfar markaa wargeeriyaadkiisii markuu yimi wargeeriyaadkiisii markuu yimi nacyi waa warka geerida ku saabsan xiina qutila goortii la dilay qaala nabiyu sala allahu alayh wasalama nebigu waxa uu yidhi isnacuu liaali jacfarin dacaaman isnacuu u sameeya liaali jacfarin reer jacfar waxaa u samaysaan dacaaman cunto u sameeya ayuu nebigu sala allahu alayh wasalam uu yidhi faqad ataahum waxa u yimi maa yashqaluhum wax markaa mashquulinaya ayaa u yimi wax mashquulinaya oo cunto inay samaystaan ka mashquulinaya u yimiye cunto u sameeya akhrajahu alkhamsatu shanta ayaa soo saaray xadiidka afarta asxaabu sunan iyo imaam axmed ila anasaa'iyu nasaa'i mooyaane ama ila annasaa'iya nasaa'i marka laga reebo xadiiskan marka cabdillaahi ibnu jacfar waa xadiis saxiixa weeye culammada quwaysay waxaa ka mida tirmidi oo taxsiiniyey nusakha tirmidi qaarkoodna tasxiix baaba ku yaalla xasanun saxiix ahlucilmiga qaarkoodna sidaasaabay uga soo rareen sida ibnu carabi iyo mundiri iyo saasayba u soo rareen inuu tasxiixiyey xadiidka waxaa kaloo xadiidka saxiixiyey ibnu sakan sida talkhiiska iyo tuxfatulaxwadiga labadaba ku sugan waxaa saxiixiyey xaakim sanadkiisa ayuu saxiixiyo saxiixulisnaad buu ihi walam yukhrijaahu dahabina waa ku waafaqay waxaa taxsiiniyey bakawi oo sharxu sunnaha isaguna yihi xadiisun xasan cabdulxaqi alishbiili ayaa isaguna axkaamu suqraha ku saxiixiyey nawowi ayaa xadiidka quweeyey aroorinta uu ku soo arooriyey fasliga saxiixa khulaasada ka midka ah ayuu markaa ku yacni ku quweeyey waxaa markaa xadiidka taxsiiniyey sanadkiisa ibnu kathiir oo irshaadka isaguna ku taxsiiniyey uu yidhi xadiidun yacni waxa weeye markaa waxa uu yidhi yacni markaa biisnaadin xasan sanad xasan uu xadiidku ku yimi buu yidhi waxaa kaloo saxiixiyey axmed shaakir tacliiqa uu musnadka ku leeyahay albani mararka qaarkood xadiidka waa taxsiiniye oo waxa uu yidhi xadiidkani waa xasan agtayda sida tirmidiba uu sheegay shaahid kalena weliba waa leeyo asmaa binti cumays laga soo warinayo ayuu leeyahay sanadkaa kale laakiin jahaala ayaa ku sugan laakiin wuu quweynaya calaa kulli xaal oo xadiiskii markaa waa sii ayidaya mishkaadkana waxa weeye takhriijka uu ku leeyahay sanadka xadiiska waa ku saxiixiyo biisnaad saxiix ayuu ku yidhi shucayb arnaa'uud isaguna xadiiska sanadkiisa waa saxiixiyey takhriijka sharxu sunnaha labada arnaa'uudna sanadkiisa waa taxsiiniyeen marka calaa kulli xaal xadiiskani waa xadiis yacni markaa saxiixa weeyaan waxaanu tilmaamayaa in waxa weeye nebigu sala allahu alayh wasalam markii jacfar wargeeriyaadkiisii markuu yimi yacni wargeeriyaadka jacfar waxa uu yimi sannadii siddeedaad ee markaa hijriyada ayuu markaa yimi waxaanay ahayd ghaswadii la odhan jiray ghaswatu mu'ta ghaswadii la odhan jiray ayay ahayd marka waxa weeye markii waxa weeye wargeeriyaadkaasi uu yimi nebigu sala allahu alayh wasalam waxau ihi reer jacfar waxaa u samaysaan cunto u sameeya buu idhi waayo musiibo marka ayaa ku timi yacni u diidaysa inay iyagu cunto samaystaan oo aynay cuntada markaysaga inay samaystaan aynay markaa awoodaynin oo ay kaga mashquulayaan ayaa ku timi sidaas aawoodee cunto u sameeya ayuu nebigu sala allahu alayhi wasalam uu ku yidhi halkaas waxaa laga qaadanayaa in waxa weeye dadka markaa yacni musiibadu ay ku timi ama geeridu ay ku timi in waxa weeye cunto in loo sameeyo jaahisa in loo keeno inay waxa weeye taasi markaa tahay mid yacni markaa sunno ah mid sunno ah inay tahay inay waxa weeye dadka markaa ama jiiraankooda ama saaxiibadooda ama qaraabadoodii inay u sameeyaan cunto inay markaa sunno tahay oo nebigu sala allahu alayhi wasalam uu sunneeyey ayaa markaa laga qaadanaya ayaa laga qaadanaya waxaa kaloo baabkan ku tacalluqa in iyagii marka aan la kallifayno cunto iyo wax la mida inaan lagu kallifaynin sidaas aawadeed dad fara badani waxay caadaysteen oo ah waxa weeye dadkii laga dhintay in iyaga laftoodii markaa cunto yacni laga sugaayo oo markaa yacni ay cunto markaa looga fadhiyo oo iyagii in wax loo sameeyo daayo iyagii markaa dadkii ay wax u samaynayaan si ay casuumado iyo wax la midii ay jiraan oo kale inay cuntadii u samaynayaan yacni ta noocaasi inay tahay midaan sharci ahayn midaan sharci ahayn ee baatila inay tahay ayaa laga qaadanaya waana sidaas weeye oo waxay khilaafsan tahay sunnihii nebiga inay waxa weeye iyaga markaa ay cunto sameeyaan oo ay dadka markaa cunto u sameeyaan waxay khilaafsan tahay sunnihii nebiga sala allahu calayhi wasalam waa khilaafsan tahay waxaa kaloo ku sugan dadkii markaa gaalada ahaa shabahaad la shabbahaya ayaa ku jirta shabahaad dadkii gaalada ahaa la shabbahayo ayaa ku jirta oo dadkii gaalada ahaba waxay caado u lahaayeen marka waxa weeye maydku uu dhinto isla markiiba waxa weeye markaa waxay qali jireen xoolay qali jireen xoolo ayay markaa qali jireen marka taasna caadadii markaa gaalada shabahaad la shabbahayo oo laysu ekaysiinayo ayaa markaa ku sugan nebiguna sala allahu calayh wasalam waxau ihi laa caqra fi lislaam yacni caqrigaas uu diidayeyna waxay ahayd waa xabaalaha waxa lagu dulqalayo yacni markaa weeye marka axanka iyo agaska iyo waxa weeye kaadi kasiidaynta iyo waxyaalaha noocaasi ay dadku isticmaalaan waxay tahay waa waxaan sharci ahayn weeye waa waxaan sharci ahayn weeye waxaanay noqonayaan markaa bidco ayay markaa noqonayaan waxaa kale oo markaa yacni ku jirta yacni nooc baroora iskaga jirta cuntada markaa loo soo ururaya ee markaa waxa weeye ay dadkii markaa laga dhintay ay samaynayaan nooc baroora iskaga jirta xadiiskii jariir ibnu cabdillaahi albajali saxaabigii la odhan jiray waxa uu idhi kunnaa nacuddu alijtimaaca ilaa ahli lmayiti wa sanacata alطacaami bacda dafnihi min anniyaaxa waxa uu idhi saxaabigaasi waxaanu ku tirin jirnay ururka lagu soo ururo dadka markaa laga dhintay in lagu soo ururo iyo cunto in la sameeyo oo iyagu sameeyaan marka maydka la aasa dabadeed inay minanniyaaxati baroorta ka mid tahay baanu ku tirin jirray haddaannu saxaabadii nahay riwaayo kale waxay sheegaysaa kunnaa nara alijtimaaca waxaannu u ictiqaadsanayn ururka lagu soo ururo ilaa ahli lmayiti yacni markaa dadkii laga dhintay lagu soo ururaa wa sanacata alطacaami bacda dafnihi min anniyaaxa cuntana ay sameeyaan markii maydka la aasay dabadeed inay baroorta ka mid tahay xadiiskana imaam axmed iyo ibnu maaja ayabaa soo wariyey xadiiska waxaa saxiixiyey sanadkiisa nawowi majmuuca waxaa saxiixiyey ibnu kasiir oo yidhi calaa sharti ashaykhayn ayuu xadiisku saxiix ku yahay sanadkiisu waxaa kaloo markaa xadiiska saxiixiyey buusiiri oo labada dariiqa marka xadiisku uu leeyahay midna yidhi waxa weeye waa saxiixun calaa sharti albukhaari midna yidhi waa saxiixun calaa sharti muslim waxaa kaloo saxiixiyey caliy alqaari sida markaa tuxfatul axwadigaba ku sugan oo mirqaadka ka soo raraayo waxaa kaloo saxiixiyey sanadi oo calaa sharti muslim ku saxiixiyey sida cawnulmacbuudka ku sugan waxaa kaloo saxiixiyey shawkaani oo nayla awtaarka iyo saylka labadaba yacni ku saxiixiyey sanadka xadiidka qannuuji bimacnaa sadiiq xasan khaan baa isaguna xadiidka sanadkiisa saxiixiyey mubaarak fuuri baa xadiidka sanadkiisa saxiixiyey axmed maxamed shaakir ayaa sanadkiisa saxiixiyey albani ayaa yidhi waxa saxiixun calaa sharti shaykhayn marka calaa kulli xaal xadiidkaas oo mas'alada ku cad waxa uu tilmaamayaa dadkii laga dhintay in lagu soo ururo oo cunto ay sameeyaan waxay ka mid tahay baroorta ayay ka mid tahay baroortuna xaaraan bay ahayd oo waxay ka mid ahayd min kabaa'iri dunuub dembiyada kuwooda waaweyn bay ka mid ahayd nebiguna sala allahu calayhi wasalam waxa uu sheegay gooddi iyo ciqaab ayuu u sheegay yacni markaa waxa la yidhaahdo baroorta markaa sidaas aawoodee inay muxaram tahay ayaa laga qaadanaya yacni baroortiina waxay u qaybsantahay oo ay leedahay mid waxa weeye markaa lisaanulmaqaal oo afka laga barooranayo iyo mid lisaanulxaal oo xaaladu markaa yacni xaaladdu ay hadlayso tilmaamayso baroor marka kani waa kii ay xaaladdu tilmaamaysay baroorta marka ay tilmaamaysay weeyaan xadiis bay culamada qaarkood ay soo arooriyeen xadiiskaas oo tilmaamaya in nebigu sala allahu alayh wasalam yacni xabaal inuu yimi xabaashii markuu yimi inuu waxa weeye yacni markii dambe uu xabaasha ka noqday yacni marka waxa u yimi daaci mara'a yacni qof dumara yacni markaa ruux ka socda oo yacni welimo ama casuumad ugu yeedhaya ayaa nebiga u yimi sala allahu alayhi wasalam markaasaa nebigu ajiibay oo markaa uu yeedhmadii markaa casuumadda loogu yeedhayey ama raashinka loogu yeedhayay uu nebigu aqbalay oo markaa u raacay marka xadiidkaas waxaa ku dhacday kutubta qaarkood yacni sida waxa weeye uu sharxaya bayaaminayaba mubaarak fuurigu tuxfatulaxwadiga yacni daaci mura'atihi yacni markaa daaci mura'atihi baa ku dhacay oo tasxiif ayaa xadiiska ku dhacay dabeedna waxay moodeen yacni markaa culammada qaarkood waxay u qaateen in qofkii markaa meydkee dhintay afadiisii inay tahay qofka u yeedhay sidaas yadaa bay culammada qaarkoodna ay u qaateen laakiin waxa weeye sida markaa mubaarak fuuriguba caddaynayo xadiisku waxa weeye waa daaci mura'atin yacni weeye eehida damiirka markaysa waxaan markaa waxa uu yahay tasxiif mid ugu dhacay weeye oo xadiiska markaa kama mid aha marka qof dumara oo yacni aan markaa qoladii meydka ahayn ayaa markaa u yeedhay markaa sidaas iyadaa weeye marka wax tacaarud oo xadiiskan iyo xadiiskaa ka dhexeeyaa ma jiro oo halkay culammada qaarkood yidhaaheen xadiiskan iyo xadiiskaa sidee lagu kulminayaa yacni waarid ma aha waayo xadiiskaasi waa daaci mura'atin weliba riwaayaadka qaarkood min qurayshin bay sheegaysaa kaeg tuxfatulaxwadiga masalada noocaasa waa bayaaminaya marka tasxiifkaas yacni marka ayaa ku dhacay xadiiskuna wax shaqaa uu ku leeyahay yacni baabkana uu ka hor imanayaa sidaas iyadaa ayaynay marka u jirin culammada qaarkood waxay yidhahdeen sida abubakara turtuushi sheikha la yidhaahdo culammadii maalikiyada ka mida oo shan boqol iyo labaatan markay hijiriyadu ahayd dhintay waxau idhi fa ama alma'tamu fa mamnuucun biijmaaci alculamaa waxa ma'tamka la yidhaahdaa waa mamnuuc oo waa midaan la oggolayn culammaduna waa isku waafaqsan yihiin waalma'tamu huwa alijtimaacu calaa musiibatin yacni markaa ma'tamna waxaa la yidhaahdaa musiibo in la isugu yimaado lagu soo ururo yacni meel musiibo ka dhacday wa huwa bidcatun munkarah lam yunqal fiihi shay'un wakada maa bacdahu min alijtimaaci fi alhaani waalhaalisi waalraabici waalsaabici waalshahri waalsanati yacni waxa weeye sidaasuu soo naqlinayaa saaxibu tawdiixi alaxkaam ayaa sidaas iyadaa yacni soo raraya marka waxa weeye calaa kulli xaal waa in yacni markaa waxaa la yidhaahdo yacni axanka iyo agaska iyo kaadisiidaynta iyo waxaasoo dhamme wax mashruuca ma aha qofka waxa weeye haddii markaa yacni sadaqa loo bixinayo sadaqadda waa inaan awqaadda noocaasa markaysagaa lagu beegin waana in markaa raashin la sameeyo markii maydku dhintay yacni oo sunnihii nebiga khilaafsan waa inaynay noqon kayfka iyo qaabka wax loo bixin karaana kaas oo keliya ma aha kaasoo keliya yacni ma aha fuqaradaa iyo masaakiintaasaa la kala siin karaa yacni markaa lacagnimaa loo bixin karaa yacni biyanimaa lagu bixin karaa kayfiyado badan oo kala duwan oo lagu bixin karo ayaa markaa jirta yacni sadaqaduna waxa weeye maydka wixii markaa loo sadaqadaysta ee markaa sawaabkooda in ilaahay ka ajar siiyo looga jeedo yacni way anfacaysaa laakiin waxa weeye wakhtiyadan la xadiday ee marka waxa weeye tirooyinkan la dhigtay iyo waxa weeye markaa xoolahan markaa yacni la qalayo markan aaska waxa weeye taasoo dhammi waxay tahay iyadu markaa waa bidco oo mid sunnadii nebiga sala allahu alayh wasalam khilaafsan weeyaan xadiiska shan boqol iyo shan iyo sagaashan wa can sulaymaana ibni buraydata can abiihi qaala kaana rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam yucallimuhu sulaymaan ibnu burayda waxauu aabbihii burayde ka wariyey inuu burayda yidhi rasuulku ilaahi sala allahu alayh wasalam waxa uu ahaa yucallimuhu mid saxaabada bara idaa kharajuu hadday u baxaan ila almaqaabiri xabaalaha ay u baxaan assalaamu calaa ahli diyaari ay an yaquuluu inay yidhaahdaan buu bari jiray assalaamu nabadgeliyo calaa ahli diyaari kuwa guryahan u ehelka ah korkooda ha ahaato min almu'miniina xaalay kuwaasi ka mid yihiin muuminiinta ka mid yihiin mintu waa litabciid waalmuslimiina muslimiinta ka mid yihiin yacni daahiran wa baatinan ay markaa waxa weeye ahaayeen qaar markaa diin u saaxiib oo diinta ku taagan wa innaa in shaa allahu hadduu marka wa innaa annagu in shaa allahu hadduu ilaahay doono bikum la laaxiquuna idinka waxaanu nahay qaar idinsoo haleelaaya oo idinka daba imanaaya oo yacnii daarta adduunya ku waari mayno ee waa idin daba joognaa as'alu allaha allah waxaan weydiinayaa lanaa annagu aan ka baryaynaa walakum idinkaanu idinka baryaynaa idin weydiinaynaa alcaafiyata caafimaad ayaannu ilaahay annaguna ka baryaynaa idinkana idinka baryaynaa rawaahu muslimun muslim baa saxiixiisa ku soo wariyey assalaamu calaa ahli diyaari waxaa markaa bannaan in assalaamu aad tidhaahdo waxa weeye waxaa loo jeedaa yacni markaa assalaama nabadgelyo ayaa loo jeedaa nabadgelyo ayaa loo jeedaa oo waxa weeye waa ismu masdar sida kalaam oo kale ayuu ismu masdar u yahay oo waa markaa salaamadii baa laga tilmaamaya nabadgelyo korkooda ha ahaato taasi waa qowl qowlka labaad waa in la yidhaahdo yacni assalaam waa magicii ilaahay marka macnuhu wuxuu dhacayaa ay xifdu asalaami ilaaha assalaama ilaalintiisu yacni markaa korkiinna ha ahaato yacni kaasina waa qowl markaa labaad weeyaan waxaana markaa labada qowl yacni fiican qowlka ah markaa in la yidhaahdo ay xifdu asalaami ilaaha marka assalaam yacni ilaalintiisu korkiinna ha ahaato wejigaasaa weliba sii fiican waxaana markaa shaahid u ah xadiidka tilmaamaya assalaamu ismun min asmaa'i illaahi wadacahu fi lardi faafshuhu baynakum yacni assalaamu waa ismun magac weeye min asmaa'i illaahi magacyada ilaahay ka mid a fa afshuuhu baynakum dhexdiinna ku faafiya xadiiskaasaa markaa yacni xadiis saxiixa ah sheekh albaanina uu ku markaa saxiixiyey silsilatu xadiisi saxiixa ayaa markaa shaahid u ah markaa salaamta in waxa weeye ilaahay ilaalintiisii in looga jeedo ayaa markaysaga arjaxulqowleyn uu yahay ibnu cuthaymiin isagu sharxulmumtica waxa uu arjaxayaa salaamada in looga jeedo yacni rubamaa inaanu xadiiskaas yacni markaaanu xasuusan ayaa laga yaabaa marka assalaamu calaa ahli diyaari min almu'miniina waalmuslimiina yacni waxaa xadiidka loo soo wariyey assalaamu calaa ahli diyaari iyo assalaamu calaykum ahla diyaari yacni labada markaa yacni labaduna waa isku macne haddii la yidhaahdo assalaamu calaykum ahla waa la kordhigayaa waa la kordhigayaa waxaanay ku markaa lagu kordhigan tahay yacni markaa cala annidaa ay yaa ahla diyaari bay noqonaysaa assalaamu calaykum yacni markaa ilaalintii ilaahay korkiinna ha ahaato ahla diyaari ay yaa ahla diyaari yacni guryahan cidda degganay min almu'miniina waalmuslimiina haddii la yidhaahdo assalaamu calaa ahli diyaarina ahli waa la hoos dhigayaa oo waxay noqonaysaa waxay ismu majruurkii yacni majruurun bicala calaa in lagu jaray ayay markaa noqonaysaa waxaana xadiisku ku tusinayaa yacni qubuuraha inay markaa guryo iyo yacni diyaar lagu magacaabaayo ayuu markaa ku tusinaya waxaa la yidhahdaa nin baa yidhi yacni nin buu u yimiyo markaasuu yidhi war meel la deggan yahay oo yacni markaa la deggan yaho camiran bal hadday gee ninkii baa soo kaxeeyey oo dabeed markaa tuuluu soo mariyey oo tuuladii buu dhinaca ka soo mariyo xabaalihii buu geeyey markaasuu meesha la degan yaha yacni markaa doonaysaa halkan weeye buu markaasuu yidhi war meeshii la deganaasu adigay soo dhaafiyey meelaan cidiba deganayn oo cid ka muuqataaba jirin ayaad markaysaga ay keentay markaasuu war labada meeloodba waa la degan yahay laakiin halkan baa markaysaga loo badan yahay buuri oo halkan waxa weeye halkaa waa laga yimaadaayo halkan waa la soo degaa oo xaggan waa loo soo socdaa laakiin cid xaggan ka tagtoo xaggaa qabaataa ma jirto cid xaggan xabaalaha ka tagtoo yacni qolada kale ku biirtaa ma jirto laakiin qoladaasi mar walba halkanay ku soo biiraan marka meesha waxa weeye yacni aadka loo degan yahay halkan weeye buuri marka calaa ahli diyaari min almu'miniina waalmuslimiina wa innaa in shaa allahu bikum laaxiquun mintu waa tabciid yacni ee mu'miniinta iyo muslimiintaba ka mid ahaaday labada markaa qolaba yacni ka mid ahaaday iimaan iyo islaam waxay markaa culammadu yidhaahdaan erayga aliimaan iyo erayga alislaam ida ijtamacataa iftaraqataa waida iftaraqataa ijtamacataa haddii isla meel lagu sheego kala laba macnuu qaataa oo laba tafsiir baa lagu kala fasiraa haddii laakiin waxa weeyaan markaa mid ahaan la sheego ka kale aan la sheegin ka kalena waa iska soo gudagalaa marka hadda isku meel baa labadoodii lagu kulmiyey kala laba macnay qaadanayaan sida miskiin iyo faqiir kale laba macno ay u qaadanayaan baa islaam iyo iimaanna laba macno ay u kala qaadanayaan sidii xadiiskii jibriil ku kala fasiroo kale ayaa lagu kala fasirayaa oo islaamkana wixii daahira ee muuqda ayaa lagu fasiraya ee marka waxa weeye salaada iyo marka waxa weeye shahaadada la qiraayo salaada la tukanaayo zakada la bixinaayo soomka la soomaayo xajka yacni waxa weeye dhammaanteed waa daacaad acmaal wanaagsan oo muuqata weeye oo daahira alsharaa'icu aldaahira alsharaa'icu aldaahira ayaa dhammaantood ay ku dhacaysaa sidaasuu nebigu ku fasiray sala allahu aleyh wasalam islaamka iimaanna wuxuu ku fasiray an tu'mina billahi wa malaa'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi walyawmi alaakhir wa bilqadari khayrihi wa sharrihi wixii baatina ayuu ku fasiray marka waxa weeye midna daacada iyo khayrka muuqdaa lagu fasiri midna daacada iyo khayrka qarsoon ee baatinka ayaa lagu fasiri marka marka la israaciyo sidaas labadaa macne ayay marka kala noqonayaan labadaa macne ayay kala noqonayaan ama haddii midkood la sheego ka kale aan la sheegin ka kalena waa iska gudagelayaan yacni kaasi waa weji oo waa in saas iyadaa la yidhaahda weeye waa markaa sida ugu fiicane culammadu ay ku tawjiihiyaanna weeyaan culammada ahlusunna sida ugu fiican ay ku tawjiihiyaan mid walbana ka kale qadar waa kaga jiraa oo islaamnimada qofka anfacaysa ilaaba ilaa iimaan waa weheliyaayo iimaan baatini ilaaba ilaa qadar ka midaa weheliya iimaankana waxa weeye markaa islaamnima waa wehelisaayo wax daahiri waa marka waa weheliyaan yacni oo daacaad iyo khayr muuqdaa waa weheliyaan marka waxa weeye oo baatinkii keligii marka waxa weeye kaafi ma aha ilaa uu shahaadataynkii qirooda afka kaga dhawaaqo hadduu qaadiriyo awoodi karaayo dee culammadu waxaabay ku ijmacsan yihiin bale ee muslimiintu inay markaysagaa qofka markaa anfacaynin yacni markaa ictiqaadka qalbiga ahi hadduu kari karaayo oo aanu afkii kaga dhawaaqin marka waxa weeye calaa kulli xaal yacni haddii mar la israaciyo kale laba macne ayay sidaas yadaa u noqonayaan oo lagu kala tawjiihinayaan wa innaa in shaa allahu bikum laaxiquun annaguna waxa weeye hadduu ilaahay doono waannu idin soo haleeli doonnaayo waa idinka daba iman doonnaa waa idinka daba iman doonnaayo bimacnaa annaguna daarta adduunyo ku waari mayno marka in shaa allahu maxaa loo yidhi waayo markaysagaa wax yacni markaa aan la hubin ayaa laga yaabaa in shaa allahu in la yidhaahdo marka waxa weeye waana la hubaa in la dhiman doono marka waxa weeye maxaa in shaa allahu loogu daray culamada qaarkood waxay yidhahdeen in shaa allahu waxa loogu daray yacni iimaan inaannu ku dhiman doonno ayaanaan ogayn marka waxa weeye rajada aanu rajaynayno inaannu iimaan annaguna ku dhimanno taasaa markaysagaa tacliiqa mashii'ada lagu xidhay aa oo waxa weeye tacliiqa mashii'ada waxa lagu xidhay waa dhimashada iimaan in lagu dhinto yacni taa weeyi qowl kale wuxuu leeyahay maya tabarruk ahaan baa loogu daray barakaysi laga barakaysanaayo ayaa loogu daro wax la hubaba in shaa allahu in la geliyaa waa bannaan tahay latadkhulunna almasjid alxaraama in shaa allahu aaminiina yacni waxa weeye tacliiq loogama jeedee tabarruk laga barakaysanayo ayaa markaa looga jeeda taasna waxa weye iyaduna waa qowl markaa labaad oo waxa weeye yacni markaa lagu tawjiihiyey weeye qowl kale wuxuu leeyahay asalka geerida ay dhimanayaan ma aha mashii'adu kuma xidhna laakiin goorta ay dhimanayaan baan markaa caddayn oo aynay garanaynin marka garashada aynay garanaynin wakhtiga ay dhimanayaan daraaddeed halkaasay mashii'ada kaga xidheen halkaas ayay mashii'ada kaga xidheen maadaama aynay garanaynin goorta ay dhimanayaan oo inay dhowaan doonto iyo inay dheeraan doonto aynay kala ogeyn asalu allaha lana walakum alcaafiya yacni markaa labadeenna qoloba idinkii annagaba ilaahay waxaan idin ka baryayaa in waxa weeye caafimaad markaa uu siiyo alcaafiya waxa weeye yacni markaa cudurrada in markaa laga bogsiiyo ayay noqonaysaa kuwa nool aafaadka iyo fitanka iyo dhibaatooyinkana markaysagaa laga badbaadiyo iyo dalaalka iyo baadida kullu daalika in markaysa waxaan markaa laga badbaadiyo ayay noqonaysaa caafimaadkii xagga xanuunka oo keliya kuma gaar aha ee kuwa dhintayna nisbadooda waxay noqonaysaa cadaabka inuu ilaahay ka dhowro cadaabka inuu ilaahay ka dhowro oo aanu cadaabin sidaas iyadaa ayay markaa noqonaysaa marka waa duco marka amwaaddii loo ducaynayo weeye marka waa ixsaan ilalmayit yacni maydki iyadoo loo samafalaayo weeye maydkii samafal loo samafalaayo maqaasidii markaa ziyaarada looga jeeday waa qayb ka mid ah waana maydkii in loo samafalo haddaba waxa weeye waa markaa lala khitaabayaa maydkii assalaamu calaykum yacni waxa weeye riwaayaadka qaarkood waxaa ku soo arooray markaa khitaab yacni markaa nabadgelyo korkiinna ha ahaato ama ilaahay ilaalintiisu korkiinna ha ahaato khitaabka haddaba lala hadlayaa dadka markaa ahlulqubuurka ee xabaalaha ku jira ma waxa weeye yacni markaa ma khitaab ay maqlayaan oo ay markaa ogaanayaanba mise waxa weye waa khitaab aynay markaysagaa maqlaynin oo sida markaa xajarul aswadka loola hadlo sida waxa weeye markaa waxa weeye loola hadlo yani marka waxa weeye bishoo kale markay bilato loola hadlo allahu akbar allahuma ahillahu calayna biاlamni wاliimani wاsalaamati wاlislaami wاtawfiiqi lima tuxibu watarda rabbii warabuka allah waxaa loola hadlaya waxa weeye markaa bishii markaasaa leeyahay adig iyo anigaba ilaahay baa inoo rabbi ah marka waxa weeye dee bishuna ina maqli mayso bishuna ina maqli mayso marka waxa weeye waxyaalaha soo arooray ee waxa weeye markaa aan ina maqlaynin ee haddana siiqada markaysaga waxaan markaa khitaabka ah laynoogu sharciyeeyey inaynu yani markaa yani kula khitaabno haddana marka aynay ahayn markaa qaar ayna maqlayaan ma sidaasoo kalea mise waxa weye waa maqal ayna maqlayaanoo amwaaddu markaa lala hadlayo waaba ina maqlayaan culamada qaarkood waxay yidhaahdeen haa waa ina maqlayaan waana sida ibnuulqayim aljawsiya iyo marka ay ku tageen shiikhiisii ibnu taymiya waana markaa sida waxa weeye yani markaa sheikh cabdiqaadir jiilaanina uu ku sheegay algunya litaalib alxaq yacni kitaabkiisa la yidhaahdo uu ku tilmaamay culamo badanna marka ay sheegeen culamo badanna ay markaa sheegeen marka waxa weeye khitaabkani waa khitaab yacni marka ay maqlayaan oo ay markaa og yihiin bale ay garanayaan cidda markaysagaa soo booqatay yacni markaa sidaas yadaa weeyaan qowlka labaad waa in la yidhaahdo markaa maya ma aha khitaab ay maqlayaan ee waxa weeye waa khitaab yacni markaa la mid ah waxyaalaha jamaadaadka khitaabka lala khitaabayay ibnulqayim xoogaha markaysaga waaba kusii talax tegey iyo ibnu kasiir iyo ibnu kasiir laftiisuna sidaasuu markaa ku sheegay yacni tafsiirkiisa oo hadallo badan oo ibnuqayim leeyahay ayaanu isagaan u nisbaynin uu markaa soo naqliyey suuratu ruum iyo uu ku soo raray oo markaa aad ugu dheeraaday marka waxa weeye calaa kulli xaal waxyaalahay sheegeen waxaa ka mid a inay yidhaahdeen waa ziyaaro ziyaaradana cidda markaysagaa la siyaaranayo ilaaba ilaa waa inay og tahay waa khitaab khitaabkana cidda markaysaga aan yani ku maqlayn in lala hadlaa ma suuragal aha laakiin calaa kulli xaal labada arrinba waa la buriyey oo waxaa la yidhi ziyaaradu yani markaa laazim ma aha cidda markaa la siyaaranaya inay ku og tahay oo waxa weeye nebiga sala allahu aleyh wasalam kaana yazuuru qubaa'a kulla sabtin maashiyan wa raakiba nebigu sala allahu aleyh wasalam wiig kasta waxa uu siyaaran jiray masaajidka masjidu qubaa ayuu siyaaran jiray isagoo soconaya oo caga ku soconaya iyo isagoo waxfuushan labadaba mana suuragal aha in la yidhahdo masaajidka qubaa waa og yahay oo yani markaa waa ka warhayaa yani markaa ma suuragal aha wakadalik yani khitaabkana waxyaalo badan baa lala khitaabaa oo markaa dayixu ka mid yahay bishu ka mid tahay oo dhulku ka mid yahay adkaarahana ku soo arooray mana suuragal aha in la yidhahdo markaysaga waa og yihiin oo dhammaan waa wada maqlayaan in saas la yidhaahdaana yani markaa ma suuroobayso marka sidaas aawadeed yani markaa arrinka noocaasi sax ma aha xadiis bay soo wariyeen markaa la yidhi maa min axadin yamuru biqabri rajuli kaana yacrifu fi dunya fayusallimu calayhi ilaa carafa waradda calayhi asalaam xadiiskaasoo ibnu cabdilbar uu istidkaarka ku soo wariyey yacni uuna saxiixiyey oo uu yidhi markaa waxaa noo sugnaatay in nebigu sala allahu alayh wasalam sidaas yidhi waxaana baraarujinayaa yacni markaa majmuuc fataawaha meelaha qaarkood mujalladka afar iyo labaatanaad waxaa ku dhacday yacni markaa ibnulmubaarak ayaa waxa uu yidhi habata lana ana nabiya sala allahu alayh wasalama qaal laakiin waxa weeye markaa taasi waa tasxiif ee waa ibnu cabdilbar weeye ibnulmubaarak ma aha ee waa ibnu cabdilbar siday culamo badanba ku soo rareen yacni marka waxa weeye ibnu cabdilbar bayna macruuf ka tahay inuu sidaas iyada markaa uu yidhi laakiin waa tasxiif markaa galay yacni weeyaan waxaa kaloo markaa xadiiska saxiixiyey cabdilxaq ilishbiili baa axkaamu sugraha ku saxiixiyey culamo kale oo ku taabiciyeyna waa jiraan oo ciraaqiya ay ka mid yihiin laakiin waxa weeye xadiisku calaa kulli xaal sida markaa sheekhu lalbaaniba uu caddeeyey oo silsilatu axaadiisi daciifa uu ku caddeeyey yacni marka waxa weye xadiisku waa xadiis daciifa weeye waxaana uga horreeyo hortii u caddeeyey ibnu rajab oo yidhi xadiisku waa munkar yacni xadiisku waa xadiis ghariiba waana xadiis munkara sidaas yada ah ayuu marka uu yidhi yacni albaanina waxa uu yidhi xadiisku yacni marka waa daciif cabdiraxmaan ibnu zayd baa ku sugan aabihii wax ka warinaya yacni ninkaasina waxa weeye aabihii axaadiis mawduuca ayuu ka wariyaa sida xaakimba marka uu sheegay xaakimba sida marka uu sheegay marka waa daciifun jiddan yacni marka aad buu daciif u yahay dariiq kaleoo ibnu cabbaas laga soo wariyey waa jiraa oo dariiqa markaa ibnu cabbaas laga soo wariyey waa dariiqa markaa culamada qaar ay saxiixiyeen laakiin kaana khata' baa markaysaga ku jira oo xadiisku wuxuu macruuf yahay yacni isagoo waxa weeye min xadiis ibni cumar lagu soo warinayo marka calaa kulli xaal xadiiskaasi ma asixin ee waa xadiis markaa yacni markaa daciif markaa weeyaan raqamka marka uu daciifada ku leeyahay waa afar kun afar boqol iyo saddex iyo sagaashan ayuu markaa daciifada raqamkaas ayuu markaa ku leeyahay marka calaa kulli xaal khitaabka lala khitaabaya waxa weeye wax daliiloo sheegaya inuu maqlayaan yacni markaa uma hayno iyo inay qofka soo ziyaartay garanayaan oo og yihiin yacni markaa wax daliila oo sheegaya lama hayo xadiiska u soo arooren waa xadiis daciifa oo lama cuskan karo xadiiska shan boqol iyo lix iyo sagaashan waa can ibni cabbaasin cabdillahi ibni cabbaas waxaa laga soo wariyey radia allahu canhuma qaala inuu yidhi mara rasuulu llahi sala allahu aleyh wasalam biqubuuri lmadiina nebigu wuxuu soo maray xabaarihii madiina fa aqbala calayhim biwajhi markaasuu nebigu waxa weeye markaa qaabilsiiyey oo markaa u jeediyey wejigiisiyo fa qaala wuxuu yidhi assalaamu calaykum yacni markaa nabadgelyo korkiinna ha ahaato ama ilaalinta ilaahay korkiinna ha ahaato yaa ahla alqubuuri kuwa xabaalaha markaysaga u ehelkee ku jirow yakfir allaahu lanaa walakum ilaahay markaa ha u dhaafo annaga iyo idinkaba yacni siiqadu waxa weeye jumla yacni khabariyatun lafdan yacni waxa weeye inshaa'iyatun macnan xagga marka waxa weeye lafdiga khabar bay ka tahay yakfiru waa ficil mudaaric ha yeeshee xagga macnaha waxay ka tahay ducaa bay ka tahay waa duco yacni weeye yakfiru allaahu yacni ilaahay waa dhaafaya yacni ha dhaafaa loo jeedaa lanaa annaga ha noo dhaafo walakum iyo idinka labadeenna qolaba ilaahay dembigeenna ha dhaafo antum salafunaa idinku waxaad tihiin qoladii markaa naga horraysay ayaa tihiin wanaxnu bilathar annaguna waxa weeye waa idindaba joognaa raadkiinaan annaguna ku joognaa oo waxa weeye waa idinka daba imanaynaa xadiidka waxa soo wariyey markaa tirmidi ayaa markaa soo wariyey wa qaala xadiidun xasan tirmidina waxau yidhi waa xadiis yacni markaa xasan ah weeyaan ayuu markaa uu yidhi xadiidkana waxa weeye culammada qaarkood baa ka hadlay oo sheekh albani waxa markaa uu odhanayaa xadiidka sanadkiisa waxaa ku jira nin lihaa qaabuus ibnu abi dabyaan baa ku jira ninkaasna waxa weeye nasaa-i waxau yihi qawi ma aha ibnu xibbaanna waxau idhi waa nin xifdigiisu xun yahay weeye oo aabbihii wuxuu kala keli noqdaa oo uu kala gaar noqdaa waxaan asal lahayn marka albaani waxau idhi xadiidkanna waxauu ka mid yahay riwaayaadka uu aabbihii ka wariyey ayuu ka mid yahay marka waxaa laga yaabaa taxsiinka tirmidi shawaahidda kale uu leeyahay ee xadiista kale la macnaha xagga ducada markaysagaa ducadaasoo kale sheegaya ee xadiiska burayde iyo xadiiska caaisha iyo yacni marka waxa weeye xadiiska abu hurayre iyo axaadiistaa kale marka waxa weeye inuu markaa yani marka uga dhigay yani markaa shawaahid marka uga dhigay oo kuwaa ku quweeyey laakiin wuxuu leeyahy lafdiga fa aqbala calayhim biwajhi yani ziyaadadaasu la gaar noqday ziyaadadaasna waa munkar oo waxa weeye ninka daciifkaa baa la keli noqday axkaamuljanaa'iska ayuu sidaas yada ah ku yidhi marka calaa kulli xaal xadiisaan inay u asixinba fa aqbala calayhim biwajhiya waxay tahay culammadu markaysa waxaan markaa sidaas yadaa bay u qabaan marka in la samaynayo oo xabaalaha marka la salaamayo in markaa wejiga la qaabilsiinayo markaa in yacni xaggooda loo jeesto yacni in markaa dabad markaa la salaamayo sidaas yadaa bay markaa culammada ahlu sunnuhu yacni markaa u tilmaameen in markaa la samaynayo ducadanna waxay la micno tahay ducadii hore oo kale ayay markaa ku dhowdahay xadiiska shan boqol iyo toddobiyo sagaashan waa can caaishata caaisha waxaa laga soo wariyey radia allaahu canha ilaahay raalliha ka noqdee qaalat inay tidhi qaala rasuulu llaahi sala allahu aleyh wasalam rasuulka ilaahay waxau ihi laa tasubu lamwaata kuwa dhintay ha caayina fa innahum qad afdaw maxaa yeelay iyagu waxay gaadheen ilaa maa qaddamuu waxay hormarsadeen ayay markaa gaadheen rawaahu lbukhaariyu bukhaari baa saxiixiisa yacni ku soo wariyey xadiidkan xadiidka sidee shan boqol iyo siddeed iyo sagaashan warawa tirmidiyu tirmidina waxa uu soo wariyo can ilmugiirati naxwahu mugiire uu ka soo wariyey mugiiratu bnu shucba xadiidkan mid markaa yacni markaa ku dhadhow oo isagoo kala shabbaha laakiin qaala ha yeeshee waxa uu yidhi fatu'du laxyaa laa tasubu alamwaata fatu'du laxyaa'a yacni kuwa dhintay ha caayina oo fatu'duu dabad aad dhibtaan markaa kuwa dhintay caydaan aad dhibtaan al axyaa'a kuwa noolna aad dhibtaan xadiidkanna waxa weeye waxauu yahay tirmidi xadiis yacni saxiixa waxa markaa xadiiska saxiixiyey ibnu xibbaan waxa markaa taxsiiniyey nawowi oo yidhi biisnaadin xasanin aw saxiix waxaa xadiidka marka waxa weeye haysami uu yidhi rijaalka axmed waa rijaalu saxiix albani ayaa isaguna xadiidka saxiixiyey saxiixada iyo sunanka markaa tirmidi saxiixiisaba waadici baa isaguna saxiixiyey calaa sharti shaykhayn yacni shucayb arnauud baa laftiisuna marka waxa weeye takhriijka ibnu xibbaanka xadiiska markaa ku saxiixiyey tirmidi xadiiska waa soo wariyey laakiin waxba kama odhan calaa kulli xaal xadiiskani waxa uu tilmaamayaa nebigu sala allahu alayh wasalam inuu markaa nahiyey oo uu diiday yacni kuwa markaa dhintay in la caayo nebigu sala allahu alayh wasalam inuu diiday caydaana waxaa soo gelaya yani waxa weeye wax kasta oo markaa qofku dhibsanaya ee cayda lagu caayayo ayaa soo gelaya marka in la caayo nebigu waa diiday oo waa reebay amwaadda markaa la reebay in markaa la caayona waa amwaadda muslimiinta ee culammada qaarkood yidhaahdeen asha ku jirta al amwaata ayaa waxay tahay cahdiyo oo waxay ku dhacaysaa ay amwaata almuslimiin amwaaddii ha caayina yacni amwaaddii muslimiinta muslimiinta wixii ka dhintay ha caayina maxaan loo caayayn fa innahum qad afdaw ilaa maa qaddamuu waxay gaadheen wixii ay hormarsadeen waa markaa heleenoo waa gaadheen marka mar hadday caynkaa iyadaa tahay qof waliba wuxuu hormarsaday gaadhay yacni markaa ha caayina afdaw ayaa la odhanaya afduu la odhan maayo meelaha xarfu cilloho ugu dambeeyana qaacido yar bay culammadu waawiljamaaca haddii la haleeshiiyo ay u sheegaan qaacidadaasna waxay tahay oo khulaasadeedu ay tilmaamaysaa in waxa weeye haddii xarafka ka horeeya xarfu cilluhu uu markaa yahay mid yacnii hoos dhiganna waawiljamaacaha marka la keeno waa la godayaa godaal baa lagu beddelayaa haddii waxa weeye markaa waxa ka horeeyey xarfu cillaha hadduu ama godnaa ama kor dhignaana sidiisaa lagu baaqi yeelayaa saddex bayd bayna kugu ulmiyaanoo markaa shicra waaw damiiri in bificlin tattasil muctallin laamin fiihi tafsiilun qubil fain yakun maa qablaha qad futixa aw dumma fabqihi kama qad wadaxa wadmumhu xatman in yakun daa kasri ka qawlinaa raduu bikulli yusri yacni saddexdaa bayd bay markaa culammadu ku jamciyaan oo ku kulmiyaan qaacidadii waxay tilmaamaysaa waaw damiiri in bificlin tattasil waaw ka waaw damiir la yidhaha waawljamaacuhu hadday ficil markaa la haleesho muctallin laamin fiihi tafsiilun qubil ficilkaasoo muctallulaam oo laamka ka buka xarafka ugu dambeeya ee markaa laamulkelimaha ka buka tafsiil bay markaa leedahay la aqbalay tafsiilkaasi muxuu yahay fain yakun maa qablaha qad futixa waxa ka horeeya marka waxaweye xarfu cillaha hadduu yahay maftuux aw dumma ama uu yahay wax godan uu yahay fabqihi kamaa qad wadaxa waxaad u markaa baaqi yeeshaayoo u daysaa siduu ahaa u daa oo hadduu godnaana godaalkiisii u daa hadduu markaa kordhignaana kordhigiisii u daa wadmumhu xatman in yakun daa kasri yacni marka waxa weeye god buu yidhi oo waxa weeye waajibnimo u god yacni marka in yakun daa kasri hadduu markaa ahaa mid kasre u saaxiiba waxa xarfu cillaha ka horeeya ka qawlinaa raduu bikulli yusri waxa weeye markaa waxay tusaalaheedu tahay hadalkeenna odhanayno raduu radiya bay ahayd radiya markaysaga haddaad markaa yacni waawuljamaaca aad keento maxay noqonaysaa yaabaa ugu dambaysaa waxa weeye markaa dee radiiw bay noqonaysaa dee waxa weeye iltiqaau saakinayn baa dhacayo marka waxaa xarfu cillii iska tuur markaad tuurto radiw bay noqotay radiw radiw markay noqotay nudqigii bay ku aragtay xarakatulmunaasaba ugu bedelo dee waxa weeye god marka waxa weye xarakatulmunaasabaad keento waa goda raduu bay noqotay sidaasay ku timi afdaa laakiin markay ahayd yacni waxa weeye afdaaw bay noqonaysaa wowgii markaad raaciso iltiqaau saakinayn baa dhacay xarfu cillaad tuur afdaw bay noqotee fabqihi kamaa qad wadaxa sideeda u dah hadduu godnaana waa caynka cayn leeg yadcuu bay ahayd markaasaad waxa weeye markaa dabeedna waawuljamaaca aad haleeshiisay yacni waxa weeye yadcuu bay noqotay waxa weeye markaa waxa laba markaa yacni sukuun baa iska daba tegay markaa sidaas aawadeed waxaad tuurtaa xarfu cillihii tuur yarduu waxay noqotay yadcuu bay noqotay yadcuu ayay noqotay yadcuu ayay markaa noqotay marka fabqii kamaa qad wadaxa baa lagu dayay masalada uu xadiisku inoo tilmaamayo cillada markaa meydka dadka amwaadda aan loo caayaynin waxaa loo cileeyey xadiiska hore cillo xadiiska labaadna waxaa loo cileeyey cillo kale laba cilloo kala duwan baa labada xadiis kala sheegayaan xadiiska hore waxaa loo cileeyey inay gaadheen wixii markaa loo ay hormarsadeen mar hadday gaadheen waxay hormarsadeenna in la caayo ma aha taasi waa mid xadiiskaasi haddaba waa caam cumuumka xadiiska markaysagaa takhsiis baa galo waxaa laga reebay dad waxa weeye dhintay oo wixii ay hormarsadeen gaadhay oo haddana ay bannaan tahay markaysaga in la caayo wax laga sheegaa ay bannaan tahay baa jira oo waxaa jira marka ashyaa markaa yacni culammadu ay tilmaameen lix umuuroodoo qofka markaysagaa xantiisu ay ku bannaan tahay lixda umuurood ee markaa xantiisu ku bannaan tahay laba bayd baa markaysagaa lagu jamciyaa yacni marka alqadxu fii sittati laysa bigiibatin mutadallimin wa mucarifin wa muxadiri wa mujaahirin fisqan wa mustaftin waman dalaba alicaanata fii isaalati munkari labadaa bayd baa lagu kulmiya waxay tahay qof markaa ayaa markaa daalim ahaayoo dulmiguu u geystay dulmigii baa laga sheeganayaayo waa laga cabanayaa oo waxa weeye xaq baabuu ka hayeyba marka waxa weeye wuxuu ku leeyahay waa i dulmiyo waxaayo waxaasaan ku leeyahay ama ha dhinto ama ha noolaayo mid walba waa sheegan karaa waa mutadallimu markaysagaa daliil bay leedahay yacni ruuxaasi waa i dulmiyey waa igu tacadiyey xoolo aan leeyahay buu iga dhacay xoolihii sidii bay iga maqan yihin ha layga siiyo hadduu nool yahay isagii baad ku odhan kartaa yacni marka hadduu dhintay waxa weye isagoo dhintay baad odhan kartaa ha layga gooyo xoolihii a waa i dulmiyey oo tacadi buu igu sameeyey ha layga jaro waxa weeye marka waa bannaan tahay wa mucarifi qof baa la garan waayo ceeb buu markaysaga wax leeyahay oo marka waxa weeye yacni marka iin buu leeyahay iin iintii uu leeyahay waa karaahiyaystaa in lagu sheego ha yeeshe waaban la garanaynin oo ilaa la yidhaahdo waxa weeye laangare ilaa la yidhaahdo cidiba garan mayso cidiba garan mayso amaba marka acmash ilaa la yidhahdo indhabiyo la yidhaahdo cid garanaysaaba yacni ma jirto marka waxa weeye ruuxa caynkaasoo kale tacriif daraaddeed waa loo sheegi karaa taasna waa bannaan tahay muxadir marka taxdiir haddii ay tahay oo ama riwaayaha ku saabsanaato ama ra'yiha ku saabsanaatee yacni ruux marka waxa weeye ayaa waxa markaa jirta waa daciif oo axaadiis buu soo wariyaa in la caddeeyo o la yidhahdo waa daciif oo waa sayiul xifdi ama waa matruuq in la yidhahdo waa bannaanta waa mashruuc bale waa waajib wa kadalika hadduu markaa ninku mubtadic yahay oo bidca iyo aaraa uu leeyahay yacni bidcooyina oo ay dadku kadsoomayaan in loo sheego o la yidhahdo waa mubtadico bidcooyinka noocayo noocaasuu leeyahay walow haba dhintee waa bannaan tahay waa mid markaysaga mashruuca adilay leedahay adillo ayay leedahay cid baa fisqi la jahartay oo markaysagaa fisqi bay caddaysatay oo si calaaniyo markaysaga markaa caddaanay markaa u samaysay ta noocaasna fisqiga ay la jahartay iyadana markaa in lagu sheegaa waa bannaan tahay oo waxa weeye markaysaga markaa lagu sheegaa waa mid markaa bannaan weeye istiftaax haddii ay tahay oo uu yidhahdo markaysaga waxa markaa caynkan iyo caynkan baa dhacdo la fatwo weydiinayo yacni masalan sidii hinda binti cutba ay tidhi yacni waxa weye ina abaa sufyaan rajulun shaxiix yacni marka waxa weye waa nin bakhaylah ninka abaa sufyaan la yidhaahdaa bal ka warran haddaan xoolihiisa ka qaato waxaanu ogayn waa afadiisii xoolihiisa wax nagu filan nama siiyo waa bakhayl ninku wax nagu filan ma joogo isagii ma joogo waxay tidhi waxa weeye ninku waa bakhayl wax nagu filan nama siiyo bal waxaad ka warrantaa xoolihiisa waxaanu ogayn haddaanu ka qaadano dabeed wuxuu ku yidhi nabigu khudii maa yakfiiki anti wa waladaki bilmacruuf umana diidin markaa ka qaada buuhi adig iyo markaa waxay ubadkaagu wax markaa yacni idinku filan oo laakiin si macruufo aydan ku tacadinayn a sidaasuu markaa ku mana odhan maxaad ku sheegaysaa bakhayl ninku waa maqan yahay sidaa kuma odhan nebigu sala allahu alayh wasalam waman talaba alicaanata fi izaalati munkari munkar marka waxa weeye zuulinta la suulinayo munkar baad soo aragta waxa weeye markaa si calaaniya loo samaynayo cidaad is tidhi waxbay kaala qaban kartaa inaad usoo sheegto aad tidhahdo wararkan munkar baa lagu samaynaya halkan munkar baa lagu samaynayaa markaysaa waxa laga qabto caynkaas markaa in la yidhahdaa iyaduna waa bannaanta ashyaada noocaasi waa takhsiisaad markaa galay weeyaan ee baabka ku saabsan taxdiirka oo kale dadka qaar waxay moodaan inay riwaayadoo keliya ku saabsan tahay laakiin aaraadana waa ku saabsan tahay oo waxa weye aaraa baatila hadduu leeyahay ama markaa bidac iyo wax la mida uu leeyahay waxa weeye dadka waa looga digayaa taxdiirkana markaa waa soo gelaysaa taxdiirkana waa soo gelaysaa xadiiska labaad wuxuu u cileeyey fatu'du laxyaa yacni marka waxa weeye xadiiska dambe waxa marka waxaweye ay noqonaysaa cayda la caayaa yacni markaa ma bannaana haddii markaa dad markaa nool oo muslimiina ay ku dhibaatoonayaan oo ay dhibsanayaan in la caayaa marka isaga ma bannaana marka taa dambe xataa waxaa soo gelaysa gaaladii baa soo gelaysa oo gaalkii cayda la caayaayo hadday markaa dhibayso qof muslima cayda la caayayaana aynay ahayn qasad cay un loo jeeda ee markaysaga aynay ahayn aynay ahayn taxdiir ama markaysaga xumaan uu sameeyey yani laga digayo dadka looga digayo oo kale aynay ahayn waxay noqonaysaa mamnuuc bay noqonaysaa asalka markaa waxaweye dadka markaa gaalada cayda la caaya waa bannaanta yacni asalka waxa weeye cayda muslimiinta la caayaana ma bannaana yacni mid walbana takhsiis baa galay cayda gaalada la caayaya waxaa laga soo reebay wakhtiga marka aynay bannaanaanaynin marka xaajo weyn oo keensanaysa in loo caayaana aynay jirin dad muslimiina ay ku dhibaatoonayaan labadaa qayd haddii la helo in la caayaa ma bannaana gaaladii yacni gaalkii in la caayaa ma bannaana yacni xaajo yacni keensanaysa in loo caayaa markayna jirin hadday jirto xaajo keensanaysa in loo caayaa oo sida kufrigiis iyo xumaantiisii baa dadka looga digayaa haddaan markaa waxaweye la caddaynin oo la odhan markaa khabiis buu ahaa ninkan aad qallidanaysaan markaysaga ku dayanaysaan yacni markaa waxa weye ama munaafiq buu ahaa ama gaal buu ahaa yacni markaa oo waxa weye xumaantiisii aan la faadhin oo la caddaynin dadku waa iska qallidanayaan oo ruux wanaagsan bay u qabaan waxa weeye ta noocaas oo kale ilaaba ilaa waa la caddaynaya shardiga labaad waxa weeye waa in markaa cid noole ayna ku dhibaatoonayn yacni sidaas yadaa weeyaan saas aawadeed ibnu xasmi wuxuu odhanayaa yacni markaa gaal cayda la caayayaa haddii markaysa waxa markaa qasdul adaa yacni markaysa markaa haddii yacni markaa loo jeedo yacni waxa weeye cid markaa noole hadday ku dhibaatoonayso in la caaya ma banaana ama waxa weeye haddii kale oo markaysaga xaaja ay keensato sida bidcadiisa ama kufrigiisa ama xumaantiisa in laga digayo iyadoo waxaweye waa laga digaya oo xaaja keensatay yani saas yadaa weeye muslimiintana cayda la caayaayo iyadu waxa weye asalku waa manci laakiin umuuraha aynu sheegnay baa laga soo reebayaa umuuraha aynu sheegnay baa laga soo reebaya waxyaalaha takhsiiska laga qaadanayana waxaa ka mid a xadiiskii tilmaamaya nabiga sala allahu alay slam in janaase la soo mariyey oo dabeedna fa asnaw calayha sharaa shar bay ku sheegeen shar ayay ku sheegeen oo waxay dhahen qof xun buu ahaayo caynkan buu ahaayo markaasaa nebigu wuxu uhi wajabat naar baa u waajibtay ma odhan marka ha odhanina ha caayina markaysaga waxaan xumaantan ha ka sheegina aamusa markaysaga ma odhan marka waxa weeye calaa kulli xaal yacni waxa weeye taasna takhsiis inuu sidaas yadaa u galay ayay ku tusinaysaao ashyaadaas markaysaga laga reebay marka laba ciloo kala duwan baa xadiiska lagu cileeyey laba cilo inay xukum keliya keensadaanna waa suurtoobi kartaa wa cilatun mansuusatun tacadadu fii daati listinbaadi khulfun yuchadu cilada mansuusada ahina waa taa nasku sheegay oo kale xadiiskuy way tacadudaan marka laba ciloo kala duwan oo midna ay tahay aliidaa laxyaa midna ay tahay waxa weeye afdaw ilaa maa qadamuu labadaas marka waxa cillee kala duwan ayaa marka xukumka yani markaa keensaday waxaan baraarujinayaa xadiis hore oo aan soo maray oo baabuljanaa'is dhexdiisa ahaa waa xadiiskii marka abubakar xadiisku kitaabka inooguma qora ha yeeshee sharaxaan baan ku sheegay waa xadiiskii kafantii abubakar ku saabsanaa yani ziyaadada ayaan ku qoray waa kii yidhi markaysaa waxa marka ina alxaya axaqu biljadiidi ka nool baa markaysaga ku habboon marka marada cusub oo waxa weeye marada marka yani markaa duugga aniga igu kanfa waa kii yidhi inamaa huwa lilmuhlati ama lilmihlati ama lilmahlati waa marka musallathu lmiim marka waxa weeye taas qowlka raajixa waa in lagu fasiro yani muhlada ama mihlada ama mahlada yani wuxuu u sugnaaday kafantu dheecaanka yani markaa jidhka ka baxay iyo malaxdu u sugnaaday oo waxa weeye yani muhlada qowl kale oo marka ibnu xajar uu fatxulbaari kusoo raraya waa jira uu leeyahay waa tamahulka waa aqbali kartaa yani waxa weeye yani muddada yaroo kale uu leeyahay waa aqbali kartaa laakiin qowlkay markaysa waxa markaa culamada badankoodu tilmaamayaan ee waxa weeye talkhiisulxabiirka uu ku sheegayo markaysaga xaafid ibnu xajar uu marka fatxulbaariga xataa ku arjaxayo uu ibnu casiir ku sheegayo marka waxa weeye abusacaadaat nihaaya fi qariib alxadiid iyo markaa kayrkood ba ay sheegayaan waxa weeye lilmuhlati in looga jeedo ama lilmihlati in markaa looga jeedo yani markaa dheecaankiiyo malaxda oo waxa weeye qofku hadduu dhinto dee waxa weeye markaysagaa inuu dheecaan badani ka baxo ayaa laga yaabaa aniga kafanta ay ugu kanfaysaan waxay u sugnaatay markaa dheecaankiiyo malaxday u sugnaatay yacni qofka markaa waxa weeye nool ayaa u habboon ama u mudan yacni marada cusub yacni markaa muhlada waa dheecaankiiyo malaxdaa looga jeedaa wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka waatubu ilayk